Wasaaradda Cadaaladda Dowladda Jubbaland oo kaaladaas ururka xalinta khilaafaadka wareegow ee degmada Kismaayo ayaa wacyigelin ku saabsan xalinta khilaafaadka qoysaska iyo iminate ku suubiday xaafadda Farjano gaar ahaana waxda dalxiiska ujeedada kulankan yahay koronqaadowka wacyiga bulshada ee xaafadda Farjano gaar ahaana waxda dalxiiska wayna kulanka wacyigelinta lansuubiyey magalay bilaan oyoona ha dhawaayeen waxaana ku mid ee bulshada ku qayb galay kulanka wacyigelinta ee ka saabsanaa xalinta khilaafaadka qoysaska iyo minate iyayoona sheegay in xalinta qoysaskiya muhiimata waa isdagaalnaa waa nala heshiisiiyaa waa iska dultagnaa haddana ceeshkan wada cunnaa laakiin weli wax bannaanka nooga baxay oo dhibaato intaas gaarta ah welina ma aysan soo gaarin haddana allah naga hayo idankana allah idinka hayo middeeda kale waxaa weeye dadku waa iska dad iska tabaalaysanoo meel isugu imaaday hirig hirigtaaba kama gaaraan
dadkeediina annaga weli hadda sideed sano iyo bilaan bedelna nin iyo naagna iskuma furin hadda carab iyo erkaa iskugu dhowaana isqoomaan waa la isdiridaa waana la heshiiyaa dhexgala laba ayagaana iska heshiisha inta isdiriraan haddana waxooda qarsadeen labana markii shaqartooda lagu soo baxo waa waxoogaa taagtaag noqoto waa la galaa saas maahan hebel adna saas maahan adna hebel saas maahan reer sida ku dhaqmo maahan annagaa ku nirahna waana laga qaata marka hadda koor wax bannaanka nooga baxay oo meel laga gaaray ama saldhig laga gaaray ama ururka laga gaaray ma jiraan annaga unbaa waxaaga iska carab iyo ilkaan iskugu dhayo isqoomaan waana la isqoomayaa labadeedaba laka isqoomaysa labada isqabta isqoomaysa maxaa hele dariska isqoomaya haddii haddii maalin walba lala ordana meesha waa lagu sii kala fogaanaya gudoomiyaga ururka hanraabta jubbaland waana ah gudoomiyaga xalinta khilaafaadka wareegow ee degmada kismaayo iyo ku dawaaday kulanka wacyigelintahay ee yusuubyan waxaan idiinku soo baxda halkan idinku imaana waxaa waaye inaan idiin sheegno sharciga inuu jiro jubbaland sharci baa kala jiraan kala dambeyn baa ka jirtaa cid sharciga lagu dulmaayana malaha cid lagu dhibaateynaya malaha sharciga qof kasta garab baa la siinaya qof kasta waa la caawinaya qof kasta hadalkiisa markaad tiraahdo farciga waxaan rabaa maanta inaan tago noocaasa inaastaa xafiiska hedi halkanaan tago cadaaladda ay maamusho inaan kasoo qayb galo barnaamijkaasaa rabaa dhibba ee haastaa dariskaa laiga dhibeen way ku caawinaysaa wiilaa ku caawinaysaa wiilashanaa ku caawinaya waa lagu keenaya marka lagu keenana waa lagula hadlaya hadal qabo waa lagu soo dhamaystiraya hadal aan xalaf leena lagu dhamaystiraya waxaan rabnaa deegaanada ay ku nooshiin inaad nabad ay kusoo dabaashaan inaad wacyigelin u samaysaan idinka inta anaga idin sheegna inteeda kale ina idinka sii sheegtaan oo dariska aad la wadaagtaan oo gabdhaha dariska u yeertaan shaah karsataan meeshiina daanga ku duwataan daris wanaagsan iyo xaafad fiican oo wanaagsan oo dadka ay ku wada nabad qabaan aad noqotaan nabadda iyo hadalka qabo waa waa islaamnimaday ku jirtaa diinta islaamka ay ku jirtaa qofka qayriga iyo buuqa iyo hadalka dhaadheer midna sharcigeena midna ma aha annaga haddaan weli hayeennahay waxaa la rabaa inaan gurigeenna iyo reerkeena iyo ilmaheenna aan wax u qabanno oon ogaano qoyskana burburin dariskana inaan la dagaalamin in annaga nabadda iyo wanaagga annaga aan samaynaa la rabaa